Waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo balka suuqyada magaalada Beledweyne taasoo ay sababtay in magaalada aysan joogin xoolihii loogu talagalay inay balka cunaan. Kabaayada balka ayaa la iibiyaa qiimo dhan dhibic toddoba halka markii hore la iibin jiray laba dollar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya balka suuqyada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warramay qiimaha balka.
balka waa awalkii hore waxuu ahay qiimihiisa hal door iyo bar laba doorar alagada jiri ilaasina hadda waxaa waaye dhibac todobo dhibac sideed hoos u dhaca jiro marka wadanka uu ku noqdo macnaha lacag la-aan aa ka jirta macnaha magaalada ganacsataa dhibaatada balka lagadaa anaga magaalada laasin xoolo ma joogaan waa ganacsan aleebis anaga wax gadanaa ma lacagla-aanaa jirta waa kaas udhacaana ka jirta dhibaatado hal baral laba door had laasin dhibaatado balka waxaa waaye hoos u dhac ayaa ku ku imaaday markii hore balka waxaa la gedi jiray laba doolar marka qaar sax door la gedi jiray taas aadnigeed hadda waxaa dhacay inuu hoos u dhacay waxaana keeni karo balka inuu hoos u dhaco beeriyaa batay beerihii balka marka laga soo qaado magaalada la keeno kii oo magaalada jooga xoolo ma qabaan wax gadanaya ma lahan dadka marka oo soo qaaday balka waxaa waay saasay dhib ay u qabaan aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada balka waxaana dadka soo gada balka dameeraha kuwa dameeraha oo keeno baadiyaha keena aniga waxaan sii saartaa oo yacni aan sheex ka raadiya aan ilmo ku biishaa oon cid dhan ka maareeya gaaliya waa dadka oo balka soo qaado oo kabacdii sii gado wax wax ka sii faa'iido marka wuxuu fiicnaa balka markii hore oo laba door sax door oo ahay saas aadnigeeda hadduu dhulka u yaalaa saasaa marka hore noo fiicnaa anaga sax marka hore noo fiicnad oo laba door sax door la gedi jiray anaga noo fiicneed hadda wax noogu jiro ma lahan haddaan soo qaadin haddaan soo qaadin ismadlee waayo qiimaha la iibiya balka ayaa hoos u dhaco markii la beero dalagyada sida masagada iyo geleyda taasoo laga helo balka xoolaha la siiyo